bismillaah waraysigan waxaa noogu marsiyaa gudoomiye ku-xigeenka guddida ilaalinta hantida qaranka xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamuud oon doonayn inaan kaga wareysano arrimo doora oo ku tacalluqa howlahooda shaqo ugu horeyn xildhibaan kusoo dhawo shibaka tacaalimiga qurba joogta aada baad umahadsantahay weriye sare alxamdulilah waan ku salaamaya bismillahi raxmaan raxiim runtii waa mahadsan tahay maalmahan waad ogeedo waxaan ku mashquulsanayn imtixaanaadkii shan iyo afartankii imtixaanka ahaa ee wasaaradda arrimaha guduhu shan iyo afartankii xubnood shan iyo afartanka xubnood runtii waxaa soo codsaday saddex kun iyo kala koos bay ahaayeen weliba shan kun bay gaareen laakiin waa la kala reebay siifiyadoodii si transparent oo cadaalada baa looga shaqeeyay runtii ma waxaad u arkaysaa in shaqadu ay tahay ay aada u cidhiidhi tahay haddana mar hadday cadaalad helaan oo wixii cadaalad si saami qaybsi cadaalada lagu qaybiyo runtii xukuumaddan waan ku ammaanaya waana runtii waxaan ka codsanaynaa wasiirada kalena inay dee dariiqa maraan oo wixii bannaanka un lasoo dhigo haba yaraadaan laakiin haddii si cadaalada transparent uu ku baxo alxamdulilah waa lagu qancaya runtii arrintaasna aad baan uga shaqaynay dhafaabayto baan u qaybinay qayb jaamacadda iyo qayb dugsiga sare qaybta jaamacadda waan soo dejinay dirb waa lagu kala baxay rafaad iyo buuq iyo buuq badan daraaddeed hadda waa lagu kala baxo si fiican bay hadda intii ku guulaysatay way ku dhegan tahay imtixaanka kalena waa la saxayaa ilaa galabta afarta in lasoo dhejiyana waa laga yaabaa isagana insha allah haddii ilaahay ka dhigo si fiican xildhibaan waxaa ka soo jeedaa gobolada bari ee somalilan haatan waxaa lagu howlan yahay in la sameeyo wadadii isku xidhaysay magaalooyinka burco iyo ceerigaabo markaa bal nooga waran hawsha wadadaasi siday u socoto maadaama goboladaas lagaa soo doortay oo arrintan adiga saameyn ay kugu leedahay bismillahi raxmaan raxiim runta arrintaa aad baan uga hadlay in badan waana arrin xaqa in laga hadlo waxa weeye arrintaa runtii waxaan ku bogaadinaynaa oo ku ammaanaynaa madaxweynaha talada dalka haya axmed maxamed maxamuud silaanyo runtii dadaal badan iyo geesinimo badan muujiyey oo wadadaa dhagixii dhigay haddana qalabkii iyo wixii oo dhan lagu sii wado oo haddana madaxweynuhuna uu ka qaybgelayo runtii waa arrin aada muhiimadeeda u leh waayo dalku wuu kala gonaa caqabadna waxay ku ahayd gobolada bariga oo aan waxba gaari jirin oo wixii gaadhaana wax rafaad ku gaari jiray ankeysitaa dumarka markaa gobolka laga dhalin kari waayo xaalad xaaladaha ka baxsan ku timaado qaarkood jidka ama isku dhiman jireen adigu arrintaas maanta waa arrin laga guulay madaxweynuhu inuu heegan u yahay aadna aan ugu ammaanayno madaxweynaha dadka reer somalilan qurbajoog iyo gudajoog labadabaan leenahay ka qaybgala oo ka dhiibta dhaqaalihiina iyo fikirkiinana ha kala xaasidinina ragga dadka kasoo horjeeda intaa leh meelaha ka dhawaaqaya waa lacag baa la cunaya sidanaa la yeelaya kolley xalaal iftiin baa la qashaa waa ta sidaa hadda loogu badheedhay ee loo samaynayo ee loogu dadaalayo adiguna haddii aad kolley wax xun uun inaad ka sheegtid maahe bal dhinaca wanaagga u leexda baan oran lahaa oo eega hadda indhihii nooshana baa arki doontaan waddadaas oo dhammaatay wabilahi towfiiq si fiican xildhibaan sidaad ogtahayba mashruucna waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran oo runtii malaayiin dollar ay ku baxayaan ogaalka miyay jirtaa cid ka baxsan shacabka amba dowladda oo gacan ku leh cid kasta oo reer somalilan waxay ka dhiibatay qaadaanka way kusoo darsatay wax caalamkana markaad adigu wax qabsatid baa wax lagugu taageeraya haddana waan rajaynayna caalamkana inuu kusoo dhiirado oo wadadaa ka qayb galo runtii bartalow weeye hadda adaad markaad bilaabatid adigu waxaaga ku dhiiratid dee caalamkana wuu kaala howlgelaya waana ogaan doontaa insha allah si fiican waxa kale aan doonay inaan ku weydiiyo bal waxaad xog yar naga siisaa xaalada rasmiga ee haatan ay ku sugan yihiin gobolada bari dhinacyada caafimaadka waxbarashada biyaha aad baad mahadsantahay runtii marba waa jirtay biyo la-aan baahsan hadda kaliil baa lagu jiraa oo wakhtigii jiilaalka lagu jiraa oo hadda matalan baran oo kale mar biyo la-aan weli may dhicin baran oo laleeyahay biyo la-aan baa jirta mahmahbaaba oran jirtay biyo lahobaa waa baran marka taana hadda waa laga howlgalay ceelashii in la hagaajiyo dib habeen lagu sameeyo xagga caafimaadka runtii dee dalalkay wax kala mid yihiin laakiin waad ogeyd wasiirkii caafimaad oo aan weli wasiir gaadhi ma jirin wasiir xagla toosiyo aan aada ugu ammaanayo wasiirka caafimaadka oo wasiir da'yar oo actifa oo dadaal badan runtii aan ku boorinayo dadaalkiisana inuu aada usii wado oo weliba gobolada bariga gaadhay inta badan oo soo kormeeray oo haddana wasaaradiina si fiican u kiciyey ilaa wasiirkii wasiirka caafimaadka wasiir ku-xigeenka dijiga runtii waa dad actifiina oo aada u da'yar oo dadaalaya runtii iyagana waxaan ku boorinayaa dadaalka inay halkaa kasii wadaan oo ay sidaa ay ugu shaqaynayaan shacabkooda ay ugu sii shaqeeyaan runtii aad iyo aad baad maasad xildhibaan